asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mandhiira oo maanta laga xusay dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xildhibaanka bartamaha kisumu oo la xidhay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha dalka soomaaliya caawana warka waxaa idinkugu hayaa arrin la yaab leh waa qiso jaceyl la yaab leh oo dhex martay saac iyo shabeel intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roodh waa habeennimo jimcaha taarikhduun ay ku beegan tahay labayabaatanka bisha tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran magaalada mandhiira ayaa maanta waxaa laga xusay dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waryaheena maxamuud maxamed sheekh lafagare ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya
munaasabadan oo ahayd mid lagu weyneynayay dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada mandheera munaasabada ay soo agaasimeen culimada ahlusunna waal-jamaaca ayaa bulshadii kala soo qaybgashay waxa ay ku hogaamiyeen socod ay kusoo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada haddaba maxay maanta uga dhigan tahay culimada ahlusunna iyo weliba dadka iyagu maanta kala soo qaybgalay xafladaas ama munaasabadaasi lagu weyneynayay dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wax aan kutubaha ku yeela oo xagga alxamdulila diinka rasuulku ka tugaysan ilaa inayn rasuulka ku sallino taas idan inaan weynayno inaan weynayno waa aayadda qur-aankaan amartay ilaahay leeyahay in allah wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabi yaa ayuha aladiina salluu calayh wasallimuu tasliima waxaan wadna u banaanbaxaynoo salliga rasuulku waaye maxabbadiisu waaye wax kaloo wadna ma leh jacaylkiisaa muujinaynaa kaas oo waajib nuga inaan jeclaanno waajib nuga kaasaan caddaysanaynaa kaasaan muujinaynaa ummaddoo dhan waxaan ka baryaynaa inay rasuulsalli ka soo qaybgalaan rasuul salligiisa ka soo qaybgalaan xadiidku rasuul wuxuu ahaay rasuulka salla wuxuu yidhi bakhayl waxaa la yidhaahaa ninka magacayga agtiisa lagu xuso oon maarata ugu sallinin kaasaa bakhayl la yidhaahaa kaansiga ayaa bakhayl la yidhaahaa rasuul salli usoo mabaxa kulligii soo baxa ku salliya rasuul sallallahu alayhi wasallam wax kaloo wadna ma leh waxaan wadna waa salligiisa waxaan muujinayn waa salligiisa waxaan muujinayn waa maxabadiisa wax kaloo dan kaloo leenah ma leh waana ilaahayaan ka baryaynaa inuu maarata maxabiis nagu dilo maxabiis nagu nooleeyo jacaylkiis ilahay inuu ilahay haddaan ka baryaynaa ummaddoo dhan maarata saqiir iyo kabiir rag iyo dumar maarata rasuul inay soo bambaxaan oo ay jeclaadaan oo ku salliyaan ayaan amraynaa قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن الحمد لله ولا لي الوحى وكلوني نو محمد عليه الصلاة والسلام درشيد سام وكلوني ورحمة نو محمد عليه الصلاة والسلام إله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنا كما درن نو محمد إلا رحمة بأتي عالمك مرك ورسولك إن عليه الصلاة والسلام قفك قفك وجعليه ووينيه maxaa yeelay man axabba shay-an kahura dikrah ninkii shay jeclaada wuxuu jeclahay inuu mar kasta sheego xuso nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waan jecelnahay waa xabiibkaynna sidii culimmadii akhyaartii hore u sheegtay waa maanta ciid aynoo tahay ciid weyn ay baynoo tahay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo raxmaddiisa allah nagoo gargaaro oo roob hana siiyo maxaa yeelay ilaahay baa xusay malaa'igtiisaa xustay annagana ilaahana amray aayaddii waa yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman waay wax kale lahaaya maa jir salli baan lahaayaa meesha nabaga lagu soo dhoweeyey salli baan lahaayaa wax kale ma lahaaya maxaa yeelay ilaahay oo ku salliyey nabi moxamed calayhi salatu salaam malaa'igtaa ku sallisay annagana sidii baa marka wax oo hadda bidca ah ma jiro in sha allahu tacaala ixtifaalka waan wadaynaa ilaa qiyaama saaca waan wadaynaa biidni illaahi tacaala maxamuud maxamed sheekh maxamed alfageri warbaahinta ista mandheera
aad buu mahadsan yahay lafageri xildhibaanka deegaanka dhadhaab ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiritaanka xeriyaha dadka faraha qaxootiga ku jira iyo tacliinta deegaankaas maxamed baarud xuseen ayaa qodobka dhadhaaba nooga soo diray madaxweynaha laga soo doorto dhadhaab maxamed daahiye ducaal ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanada gobolka waqooyi bari ay ka go'an tahay in dadka gobolka ay helaan aqoonsiga dalka iyo xuquuqaha kale si lamida kenyaanka kale wax alla wixii baarlamaan ku jira maanta oo soomaali ah isku muuqif weeyaan inay dadka laga bixiyo farax soomaalida waxay dhahdaa gacanna kuma xa- kuma tugaysan kartid tuna kuma baryaysan kartid markii hadda la yidhi kuraas baa lagu daray waddankan waxaa la fiirinaya laba shay tirada guud iyo codka interneta soo saas ma soomaali kursina lama siin gaas lama siin wajeerna lama siin maxaa noola siinin tirada yaa yara soo maahan marka horta waxaad isku waafaqseen soomaali kibaandho dadka inay goostaan ee dadka qaxootiga ayuu sheegay inay xaq u leeyihiin in la deegaameeyo wuxuuna dhanka kale rajo wanaagsan ka muujiyey sharciyadii dadkii faraha qaxootiga galay hataa kuwan qaxootiga xaq bay u leeyihiin in laga dhigo wadana runtii markii loo qaco dowladda kenya ambasas ka qabtaa ma ogi dadkan hataa xaquuq waxay leeyihin in laga dhigo wadani laga dhigo laakiin dadkii faraha faraha laga laga bixiyey arrintoodii anigoo sii faahfaahinaynin dowladda hadda way ka go'an tahay dadka inay sharcigeeda helaan waxaana filaynaa kol dhow inay sharcigoodii ay heli doonaan muddo aan dheereen arrintaa anigaa ku maqan waan idin soo sheegaynaa rajadana maanta maalin ay ka fiican tahay ma jiro waan ognahay nin kastaba inuu systemka uu ka fiirinayo ya oo wax hadda qarsoon maaha waan oga dadka ku jireen markay fiiraan inay dheheen qaar r f baan ku jirnaa qaar waxay leeyihin f a waxaasay leeyihin runtii dowladda nafteeda way ka go'an tahay inay dadkaas sharcigooda la siiyo oo wadannimada dib u soo ceshadaan oo xaquuqdii ay waddanka ku lahaayeen ay yeeshaan Dowladda dowladda ayaa ugu baaqay in xiritaanka xeryaha qaxootiga ay u marto qaab sharci ah oo aan qofna lagu xadgudbin dowladdana waxaan ka codsanaynaa qaxootigan meesha degan oo maalin kastaba la dhihi waa la xiri waktigaasaa la xiri dowladda waxaan ka codsanaynaa qaxootiga xiritaankiisa annaga haddaana deegaanka dhadhaab waxba kama qabna laakiin waxaan leenahay qaxootiga haddii la xirahayo waa in loo xiraa si nidaamsan waxaan leenahay dadka faraha ku jiraan ha laga bixiyo oo kenyaanka ah waxaan leenahay dadka guur ku imaaday hadduu nin guursaday gabar qaxooti ah oo kenyaan u yahay ama gabar kenyaan ay guursatay nin qaxooti ah carruurtaa waxay xaquuq u leeyihiin inay kenyaan yihiin soo saa mogidin ninkii naagtan ayagana xaquuq waxay u leeyihiin inay kenyaan yihiin waxaan rabnaa kuwaana in la ogaado intay yihiin oo ayagana sharcigooda la siiyo waxaan rabnaa in la helo kuwa noqon rabaan inay ayada khiyaarkooda lagu celiyo wixii soo haro meelna aan u soconin oo soddon sano nala joogeenna dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa inay siiyaan sharci caadi doctor daahiye ayaa waxaan macquul ahayn ku tilmaamay xiritaanka xeryaha dhadhaab bisha lixaad ee sanadka dambe sababtana wuxuu ku sheegay
waxaa la yidhi qaxootiga waxaa la xili bisha lixaad aniga aragtidayda hadda oo ma arko waddankan oo election gelahayo dowladda oo mashquul ku noqonaysa election bishii sideedna election ay tahay bishii lixaad xero qaxooti in la xika- la xiri karo ilmaha laakiin waxaan codsanaynaa qaxooti iyo deegaanba nabad aan ku wada noolaano dowladda kenyana waxaan leenahay markii electionka dhammaado wixii kaloo ay suubin rabaan markaa kadib ha suubiyaan insha alla xildhibaan daahiye ayaa dhanka kale sheegay inuu wax badan ka qabtay tacliinta deegaanka dhadhaab tan iyo markuu xilka qabtay tacliinta waad ogtihiin ee, dhibaatooyin badan baa ka jirta xaji idriis waa ogtihiin waa iskuul shaqaynahayo wuu furay wax kasta wuu wuu leeyahay waxaa hadda la furay iskuul la dhaho nasiib secondary school oo ku yaala xeradii la xiray oo hadda aan keenay headmaster principal loo keenay nasiib secondary school iskuulkii la dhahayay ee, magaciisa muxuu ahaa, mwangaza waxaan u bixinay nasiib secondary school ninkaasaa la keenay iskuulka waxaan u furaynaa qaxooti iyo deegaanba insha allah waxaan rabnaa carruurta reer dhadhaab oo iskuulle aan helin inay iskuulka ku xaroodaan waxaa kaloo la furay iskuulka ku yaala dhamaajaale secondary school asagana waa la furay macallin baa la geeyey insha allah ayadana waxaan rabnaa carruurta deegaanka joogaan oo iskuul weli aan gaa- aan gelin inay iskuulka tagaan waxaan kaloo furnay iskuulka la dhaho liboy secondary school asagana waxaan geynay macallin aamiin cabdiyare digaale oo hadda asagana headmaster ka ah asagana waa la furay runtii waxaan ku bilownay saddex iskuul hadda maantana waxay joogaan ilaa iyo toddoba iskuul waxaan filaynaa midka ku yaala calikuna asagana aan dhisnay inay kol dhow la furi doono maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab aad buu mahadsan yahay baaruud cabdiye cabdiraxmaan muumin waa hooyo wiil ee dhasho toban saddex sano jir ah sidoo kalena aabihii u dhintay uu ka xanuunsan yahay waxay ka soo safartay magaalada bangal ee ismaamulka tanariifa iyadoo maanta noogu timid xarunta idaacadda ee nairobi waxaa walaac joogtaa ku haya xanuunka wiilkeeda oo ay dhaqaale ahaan u taagweyday taasina awgeeda ay bulshada muslimiinta ka codsanaysaa inay ka caawiyaan qarashaadka caafimaad ee ku baxaya wax kaqabashada xanuunka uga dhacay dhanka dhimirka
waan salaamna muslimiinta meel ay joogaanba wiilaa iga xanuunsan marna muslimiinta waan u bandhigay kheyr allaha siiyo aqran allaha ugu meel qabto isbitaal way ii geeyeen yarkii caafimaad kumuusan helin weli wuu iga xanuunsan yahay haddana muslimiinta aan aan lasoo beegsaday inay waxay igu caawin karaan inay igu caawiyaan isbitaalkii nairobi igu caafimaadi waayo isbitaal kale inay bal ii geyn karaan waxay saacidaysa inay muslimiinta igu saacideeyaan aan- aan rabaa waxaan ka keenay magaalada bangal bangalaan ka keenay yarka aad iyo aad iga xanuunsan yahay loojkii oo muslim naga baxay gaarigan muslim soo saar kheyr allaha siiyo markaan soo tagay muslim naga soo bixi xalayna muslim baa loojka naga bixi hadda waxaan hadda gacantayn aan ku hayno malaha oon iskaga bixinayn hataa iyo wax la cunaba xanuunka haya maxaad noogu sheegi kartaa xanuunka haya waa maskaxda maabaan abreeshinay baabaan ka gelinay haddanaba wuu kala go-aa la yiri baab kalaan ku celinay wax caafimaadku muusan helin waan laba iyo tobanka maanta waa cabaade hooyaad iyo hergal malaha mataqna way u nafdhabaynaa waa cunug agooneh aabihii wuu dhintay ani hadda waxaan u haaya wax kale malaha mid awalba istaalka muslimiinta ay ii geeyeen haddana ayakaan ka codsanaa inay istaal aan nairobi aan lahayn oo banaanaha kale inay ii geeyaan inay iga quusiyaan aan haddana aan usoo dhexdhigay waa saddex iyo toban jir weligii caafimaad muusan helin sidaan uu ku dhashtay maxaa la idiin sheegay xanuunka haya dhakhaatiirta waa xanuun noocee ayay idin dheheen dhakhaatiirta waxay dhaheen biyaha madaxa ugu jiro biyaha laba qaybood eh midna wuxuu gelay maqaarka iyo lafta dhexdooda midna wuxuu gelay gudaha asaga kiisa waa kii lafta la jibinayo oo gudaha oo lafta dhexdeeda ah markay biyaha galeen kadib wuu bararay marka caafimaad weligiis muusan helin marka cunug weligiisna muu hadlin afka waa loo haayaa ma hadlaayo wixii aad dhahdo unbuu dhagta ka maqlay laakiin qof xis haya maaha noloshiina kale waa sida dhanka qoyska kheyr allah siiya inta ka hor waxay muslimiinta ii soo dhiibeen un baan kula tacaalayay hadda laakiin wax gacantayda ku jiro oo astaal aan ku geyn kara malaha awoodda ilaahay baa iskale qoys ahaan dhaqaalihiinu muxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahayna muslimiinta waxay ii soo dhiibeen baan u wax ugu gadgaday haddana gacanta wax ku jiro malaha wiilka dhaqdhaqaaqiisa kale hurdada siduu cunnada u qaadanaya waa sidee dhaqaaqiisa waa xun yahay ogow dhaqaaqiisa wuu xun yahay hurdo fiicanna ma laha toddobaad wuu fiican yahay toddobaadna waa lagu kici wax cunka marna wuu cunay marna wuu diiday laakiin hadda ma taq uu balaayo ku dhigay daawooyin hadda uu qaadanayo oo lagu dejinayo oo u socda miyaa jira maya maya dhaqaarta u dambaysa oo baabka ugu kala go-on lahaa daawo ugu dambaysa imsaa jeeraad isbitaal geyseen laba goor aan geeyey mar- marna waan la abreeshimay haddana waan kusoo celinay waxay dhahen waan falaashi laheynay beebkaa kala go-ay marka ilaa ay hadda dareelka caafimaadad u raadinayseen qarash intee dhanaa idinkaga baxay labaa ku baxda laba milyanaa ku baxda muslimiinta qaar allaha siiya dhaataa way i garab qabteen ilaahay aqraha ugu meel qabta warbixintii ugu dambeysay markaad isbitaalka geyseen dhakhaatiirta maxay idiin sheegeen in xaaladiisa gudaha wadanka wax looga qaban karo iyo qarashka ku bixi karo qalliin kale in loo baahan yahay noo sheegeen haddana beebka uu kala go-on yahay qof qof isdhowraayo xis haymo laakiin aniga waxaansan jeclaan lahay muslimiinta aan ka codsan lahay inay iga quusiyaan oo meel kale ay ii geeyaan istaal nairobi aan lahayn ay igu qaadaan anina iga sabar siiyaan waa agoon aabihii soonka hadda ay la todobuu aasan yahay.
caruur kale oo ku joogta miyaa jirta caruur kale asaga unbaa agoon laakiin kuwa kale hadda aabahood wuu joogaa Ee, waa imisa waa afar waxaa ii muuqda wiilka inuunan xasiloonayn uu dhaqdhaqaaqiisa badan yahay aada u cabaadaya see waaye ma gacan qaadaya uu gacan qaadaha uu gacan weli markuu baahdaa ugu daran Ee, hooyo wax dhashaa tahay xanuunka wiilkaaga culays intee dhana kugu hayaa culaas way dhaaftay culaas way dhaaftay culaas way dhaaftay aan naftirkay stressaaban ku qaada anaa uu ku xanuunsada oo qalbigay uu sisi uu yahay waxaan codsan lahaa inay muslimiinta haddana shalayba ay kaya caabiyaan haddana ay igu soo caabiyaan ay wiilka maalaan nairobi aan nahayn haddana ay igu qaadaan ay iga qoosiyaan ay iga sabarsiyaan haddana aan u rab waxaa ii muuqata inaad qiirootay waa maxay sababtu sababta waxaa waaye asagana wax u jooga mala anina wax ii jooga hadda waa- ilaahay waa naga rabhay laakiin hadda noo taagan oo family ahaan ma jirto nambarkaaga ciddii doonaysa inay ku soo caawiso ama kula soo xiriirto halka ay kaala soo xiriiri karto ama wax lagugu soo gaarsiin karo lambar telefoon waan haystaa zero seven zero three thirty eight sixty sixty nine Ah, aad u mahadsantahay hooya waan kaaga mahadcelinaynaa insha allah wiilkaaga wuu caafimaadaya qaar allaha siiyo muslimiinta shalayba ay garab qabatay haddana waxaan rabaa inay iga soo quusiyaan
allaha caafiyo wiilkaasi waxaan filayaa in muslimiinta ay usoo gargaari doonaan xildhibaanka laga soo doorto bartamaha ismaamul goboleedka kisumu fred dauda ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey weerar iyo rabshado siyaasadeed oo ka dhacay hoteel ku yaala kisumu jimcaha maanta taliyaha booliiska kisumu kipkuroi ingeno ayaa xaqiijiyey inay hayaan xildhibaanka si su-aalo looga weydiiyo arrimo kicin iyo burbur hantiyeed saddex qof ayaa ku dhaawacmay markii xildhibaanku xoog ku galay hoteelka waxaana la sheegay inuu weeraray dadka u arko inay daacad u yihiin ninka ka soo horjeeda waa doctor joshua oron alaabo aan la garanayn qiimahooda ayaa la burburiyey intii lagu jiray rabshadii maanta ka dhacay maqaayadda kolongolongo ee ku taala milimani taliyaha booliiska dowla deegaanka kisuba ayaa sheegaya in dacwadda lagu soo oogi doono xildhibaanka marka baaritaanada la soo gebagabeeyo ilaa isniinta ayaa lagu wadaa in mudanahaasi maxkamadda lasoo taagi doono dowladda kenya ayaa la soo wareegtay daaweyn dheeraad oo ah nooca loo yaqaano johnson an johnson kuwaas oo gaaraya shan boqol iyo afar kun dowladda ayaa tallaalka si toosa uga soo iibsatay xarunta cofagas si sare loogu qaado barnaamijka tallaalbixinta oo ka dhanka cudurka covid nteen xale ayaa daawooyinka la soo gaarsiiyey dalka waxaana horey loo adeegsanayay noocyada kale ee modena visa sinofarm iyo sidoo kale astrazeneca waxa uu qorsho u yahay in dhammaadka sanadkan caabuqa korona gudaha dalka looga tallaalo ugu yaraan toban milyan oo qof iyadoo ilaa iyo shalay ay tallaalka qaateen afar dhibic ee lix milyan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta xaqiijisay kiisas dhan boqol afar iyo labaatan kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaana toddoba kun saddex boqol konton iyo lix halka sideetan bukaan ay ka soo kabsadeen waxaana u geeriyootay lix ruuxa weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa si toos ah warka caaba uga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda isli ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay xalka laga gaaray kala aragti duwanaanshihii muddada ka dhex jiray madaxda ugu sarraysa ee dalka soomaaliya waryaheena nairobi yuusuf gaas ayaa warbixintani inoo haya
kadib markii khilaafaadkii jiray ay heshiis rasmi a ka gaadheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda isliya ee deegaanka kamakunji ee magaalada nairobi waxa ay soo dhoweeyeen heshiis laga gaadhay khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga oo ku baaqay in si wadajira looga shaqeeyo sidii soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho xor ah islamarkaana dib u dhac dambe uusan ugu imaan lahayn aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa sida ummadda soomaaliyeed inteeda badan ba ay soo dhaweysay dee khilaaf siyaasada wuu dhacaa mar walba laakiin inta badan waa laga heshiiyaa saasayna sameeyaan waa heshiiyeen haddii khilaaf dhaco wax walba oo ay khilaafkaasi uu saameynaya laakiin haddii heshiis dhaco wax kasta oo khilaafkaasi uu saameeyey dib ayaa looga kabanaya aan dhihi karnaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa heshiiska madaxweynaha e ra-isul wasaaraha udubdhexeedkiisa u ahaa in doorashada soomaaliya la dedejiyo oo shacabka soomaaliyeed ay sugayeen marka waxaan leenahay hore u socdaan leenahay doorashadana hala qabto waxaana waxa waaye xilalkan dowladda soomaaliyeed baa leh dadka soomaaliyeedna uu siman yihiin nin laga qaaday iyo nin loo magacaabay iyo nin xilkii loo magacaabay inta laga bedelo xil kale loo magacaabayo waxba dhib ma lahan qof xilka ku dhashay ama iskale asagu ma jiro nin walba shaqada dhankii looga dhiibo oo ku qanco ayuu qabanayaabay ila muuqataa aniga sidaas marka wax dhiba ma lahan haddii faray uu sii ahaado haddii bashir goobe xilkii loo magacaabay inta laga bedelay xil kale loo magacaabay wax culeysa igama muuqda aniga meeshaas muhiimadda waxay tahay shaqadu inay socoto oo sida loogu talagalay ay u socoto taasaa muhiim ah wax macnaa ma yeelanayso shaqsiga qabanaya xilka iyo shaqsiga laga qaadayo aniga macno weyn lama lahan baaqigaan u dirayaa waxa weeye shaqadii aad habsaamiseen aad isku qabsateen aad idin taalla ummadda soomaaliyeed id ka sugaysaa hore u socda shaqadiina hala qabto senatarada lasoo dhammaystiro xildhibaanadan hala doorto si doorashadii madaxweynaha loogu gudbo ummadda soomaaliyeed waxay yaran tahay ilaa hadda oo meel kasta haddii la kuran yahay xataa dhaqaalihii iyo wax walba ay waxa yaran yihiin waxa weeye doorashadaas soomaaliya oo qof kastoo soomaaliya ka dhur sugayo marka doorashadaas wey muhiimaddu iyo doorashada qabta aan leenahay waxay geesta kale ka dhawaajiyeen in caqabadda ugu weynay ay ahayd khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii haatan heshiis rasmi a laga gaadhayna ay wax badan fududaana baranayaan aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha heshiiska hadday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiyeen wax badan baan furfurmahay rajaynayaa in ay ii sheegay soomaaliya hore u socon doonto guulo fara badanna laga gaari doono caqabada aad ugu weyn awal waxay isku dhaca ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka taagneyd haatanna hadday heshiiyeen sida ugu dhaqsiyaha badan baan rajaynana doorasho cadaalada inay ku dhacdo insha alla fikirkayga ugu dambeeya oo ugu baaqayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada shaqaysi fiican ay sameeyaan dowlad cadaaladna ay kasoo saaraan wadanka waxay dhanka kale mahadcelin u direen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isagu garwadeen ka ahaa heshiiskii laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha magacayga waa muxidiin boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa heshiiskaas ummadda soomaalid dham ayaan kala mid ahay kullina waxaan rajeynayaa dadkao dhan oo soomaaliyed inay soo dhaweeyeen anugna kamid ayaan hawaana soo dhaweynaya boqolki boqol waxaana leeyahay ilaahay dib dambe nooguma soo celi khilaaf dambe wallaahi maasha allah ayaan leeyahay boqolki boqol waan ugu hambaleynayaa waana nasiibkiisa ilaahay ka dhigay dad badan ayaa hore isugu dayay oo xildhibaano leh oo gudoomiye baarlamaan leh oo maamul goboleed kale kamid a intaasoo dhanna kuma ay guuleysanin laakiin asaga xilliga guusha ay dhaceysa ilaahay baa la kulansiiyey marka qofkana waxuu ilaahay uu calaf iyo guul uga dhigi raba wuu helayaa marka ninkaas odaga ahi oo koonfur galbeed waxaan leeyahay boqolkiiba boqol wuu ku mahadsan yahay dadaalka uu sameeyey boqolkiiba boqol ayaan ugu hambaleynayaa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa soo saaray qorshaha lagu howlgelinaya doorashada golaha shacabka sida qaabka soo xulidda ergada meelaha deegaan doorashada ah shuruudaha musharaxiinta u tartamaya kuraasta tirada ergo ee dooranaysa kuraasta taalla dowlad goboleedyada iyo deegaan doorashadooda codbixinta oo soconaysa labaatan maalmood qorshaha howlgalka doorashada kama dhigna jadwalka doorashada balse waxa ay u muuqataa qorsho bilaaw u ah howlaha doorashada iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa caalamka jimciyada qarumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in fatahaado ku dhuftay suudaanta koonfureed ay saameyn ka soo gaartay toddoba boqol oo kun oo qofa musiibadan ayaa lagu tilmaamay midii ugu darneyd muddo lixdan sano ah waa sannadkii saddexaad oo xiriir oo ay daadad xaddhaafa ay ka jiraan suudaanta koonfureed tan oo khatar gelinaysa nolosha boqolaal kun haatana sheeko taasi ka duwan qiso jeceel la yaable ayaa dhex martay saac iyo shabeel sida ayayna u dhex martay ee dhegeystayaal sawirro ku baahay baraha bulshada oo ah saac iyo shabeel kuwada nool hal meel miyiga dalka indiya ayaa sheegaya sheekada jeceelka gaar ku ah ee u dhexaysa laba saaxiib oo aan aada loo filanayn lo-da iyo shabeelka sida caadiga ah maahan saaxiibka ugu fiican iyadoo mararka qaarkooda shabeelku ugaarsadaan lo-da si uu u noolaado si kastaba ha noqotee waxaa hadda macquul ahayn ayaa ah sawirro ku baahay baraha bulshada ku dhowaada labaatan sano hadda taasoo u dhexaysa sac iyo shabeelka waxay muujinaysaa shabeel da' ah oo la ciyaaraya saca kaasi oo la sheegay in isaga oo yar uu soo nuugay naaska saca sheekada ka dambaysa sawirada ayaa loo bumbuuniyey sannado badan si ay u soo jiidato xitaa dareen dheeraad ah laakiinse sawiradu waa dhab oo xiriirka labada xayawaan ayaa markhaato u ah in mucjisooyin noocan ah ay ka dhici karaan dunida inkastaoo sawirada la isweydiinayaa ay wareegaya internetka ee baraha bulshada muddo hadda laga joogo toban iyo sagaal sano haddana weli waxaa mararka qaarkooda lagu dhejiyaa war ahaan bogoga iyo wargeysada bishii oktoobar labada kun iyo labadii nolosha dadka degan deegaanka antoole ee dalka hindiya ayaa isbedeshay kadib markii ay arkeen shabeelka oo habeen kasta u imaanaya saaca kaas oo aan waxba yeelayn waxyar kadib kulanka habeenkii iyo maalin ee lama filaanka ahaa ee u dhexeeya saaca iyo shabeelka ayaa waxaa arkay dadka tuulada waxayna bilaabeen inay isugu yimaadaan saqafyada sare si ay u arkaan arrinta mucjisada ah arrinta la yaab kale ayaa ah sida saca uu kalsoonida buuxda uga qabo shabeelka oo xitaa ula ciyaaro ama ugu rogto jirkiisa waxay u muuqataa in abaalkii shabeelka loo soo galay uusan weli hilmaamin